iyadoo uu maamulka degmada Xudur iyo kan gobolka Bakool ay wadaan dadaallo dib u dhis lagu sameynayo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Xudur ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen ilihii biyo-mareennada ee magaalada, waxayna bulshada sheegeen in ay saameyn kala kulmi doonaan ilaha biyo-mareennada ee xirmay maadaama uu waqti roobaadka dayrta fooda yahay. Maamulka Warta Saalax Xabiib ee degmada Xudur ayaa ka hadlay sida uu saameyn ugu yeelan karo xirnaanshiyaha ilaha biyo-mareennada ee saameyn ku yeeshay dhismaha wadooyinka.
madma jirte lama sana sanadkii saddexaad biyo ka deyrana jirta madiana biyo dee way baxaayana biyo omadaas magaalada zaa'id hangalay yaha ka darsamay anbadanna biyo dee may ku kuwaayana wartan dhanaan bare hijee ku kuwaayaan hada madan baraga hije ya ku hidanta way sababay jidkana soo biyo awdiisa ya sababti ya goyti haa ya goy nimanka kambaniga iyo macalla injineeradiyo sheegnay nooc kastanka sheegay imiyo maarhay wartan maadaama antan ummadee ka noolayti antan hoolee ka noolayaan maarnay baraagi haange hay-ada doonayaniya soo bidi hawabisaniya soo biya asaabta booyinkan ningiliyaasaan burburiye unasiya soo biyaananadan ilaa iyo hadala niya soo biyi kigaalan kuraabiyay baraagi baraagi irinkilu kuraabiyay lamadi baraagood lamada qiibadahayti oo burburiyaan haa walaahi tubahaay haantaba galaayay oo tana tana shaqeeyaan burburaan una soo biyaanaan erheen ballangaa noo qaadan ballankeen idinku bahan ilaa isaa dan mahayn haa sanadkaa tahay wartan roobki qubdi umutan aan markaati kuwe magaalada aan bilad baadiya markaati kuwe biyoy biladka ka naqdeena biyoy baraku kuwe biladka ka naqdeena il awdiye haa ها مرة سوبنا ميلي مناسب شاعر لما لما بون دين باهناي لما دي بون دين اللي سوبية انجينير كي او هلوغدي نو ديدي بدون ارني انت ما كارو ريهاي تي ولا لو ميلي بيو ورتا وغلايان من انجري دو بن ارني انا انا جيت كده هو جيسدا هاي ما ال شغل مكلي انا ورتا ما فبايل لدا اتر ee suurogi hoob horay baadada hayti la suubi baraagilna neesuubi baraagilna neesuubi ilnina helna muhiimadda hataa sanadkii hore hooba nagatoo ilan waaye ini badnagadaasoo shagooso dadnagar